bismillaahi araxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka doorka haweenka oo maalin kastoo asabti aad ka dhagaysataan idaacadda rediyo kismaayo ee codka dowlad goboleedka jubbaland
haddaan dumarkeenno arumayn hamigeena miyaan hegsalaynba inaan heer gaadhno adduun la halmaalo
barnaamijka maanta waxaa halkaan si toos eedan kaga tabinaysa anigoo ah kaafiya cumar ugaas halka dhanka farsamadan oo iga caawinayo cabdirasaaq cali cabdulla cabdirasaaq socoto barnaamijka maanta waxaan diirada ku saari doonaa siday oga qayb qaadan karaan haweenka saxafiyiinta ee dowlad goboleedka jubbaland marxaladaha dagaal ee ka jira deegaanada jubba sida aan wada ognahay waxaa jira madaxweynaha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud inuu ku dhawaaqay dabayaaqadii sanadkii aynu soo dhaafnay dagaalka dhanka ah al-shabaab ee looga saarayo qeybo badan oo ka mid ah gobolada dalka guulo waaweynna laga gaaray haweenka soomaaliyeed ayaa door muuqda ka qaadanaya amniga dalka haweenka ayaa sameeya cunooyin iyo xaflado ay ugu dhiirigelinayaan ciidamada jooga furimaha hore ee dagaalka markuu aynu eegno haweenka jubbaland kasoo jeeda khaasatan gabdhaha wariyaasha ee ka howlgala jubbaland qaabka ay uga qayb qaadan karaan gabdhaha ku shaqeeya xirfadda saxaafadda dagaalada ka socda jubbooyinka gaar ahaan magaalada tani kismaayo ruun axmed maxamed oo ka mid ah gabdhaha wariyaasha ayaynu wax ka weydiinay doorkooda ku aadan ka qayb qaadashada amniga dalka soomaaliya gaar ahaan gobolkani jub waxay door kaga qaadan karaan een, dabcan dagaalada een, een, ka dhacaya deegaanadan een, jubbaland ay isku dagaalayaan al-shabaab iyo dowladda een, dumarka waxay ka qaadan karaan kaalin weyn een, waxay joojin karaan ama ay xakameyn karaan een, dagaalahaas dagaalkaasi een, ayagoo ka duulaya inaysan een, dhibaatooyin kalena abuurin ee dhanka wanaagsan mar walba wax ka fiiriyaan Een, sidoo kale waxay dhaqan karaan haweenka een, kaalin weyn ayay ka qaadan karaan inay yareeyaan ama xakameeyaan dagaalkaasi ama ay heshiisyo badan ay sameeyaan si ay ugu hortagaan dagaalka Een, dabcan een, kuma aadana keliya een, inay een, dhibaatooyin abuuraan Een, dabcan saxafiguna mar walba waa midka dhadhexaadka ah Een, labada dhinacana midna aan u jaleeceynin ama aan fiirineynin Een, waa midka mar walba een, ka shaqeeya wanaagga iyo horumarka iyo heshiisiinta Een, haddii aan anagana een, anagoo ah een, gabdhaha een, jubbaland ka howlgala runtii waxaan kaalin weyn ka qaadan karnaa inaanan xakameyno een, dhibaatooyinkaasi Een, laga yaabaa inay anaga qaarkeena kamid a ay saameyn ku yeeshaan marka waxaan isku dayeynaa mar walba inaan ka hortagno shaqaaqooyinkaasi ama aan yareyno Een, sidoo kaleeto een, gabdhaha kale een, ku jiro ayagana joogo een, guryahooda waxay een, kaalin weyn kaga qaadan karaan in ay een, mar walba een, ka hortagaan dhibaatooyinka ama wacyigelin ay gabdhaha kale u sameeyaan dabcan si ay ugu hortagaan dagaaladaasi Een, runtii dagaal markuu dhacayo saameyn weyn ayuu ku leeyahay q- mujtamaca ama bulshada Een, waxaa loo een, gabdho fara badan oo dhibkaasi isku dayay inay yareeyaan Een, qaarkoodna een, way badiin lama soo koobi karo dabcan Een, een, ani ahaan aragtideyda haddii aan ka dhiibto een, waxaa mar walba loo baahan yahay suxufiga maadaama uu yahay muraayad een, bulshada iska dhex arkeyso inuu mar walbo een, dhibaatooyinkaasi uu isku dayaa inuu yareeyo eensan een, ka ahayn inuu bunbuuniyo dabcan waxa barbargaandada la yiraahdo dadkana aaday ugu badan yihiin laakiin suxufigu ma ahan qofka een, fidiyo waxyaabaha ama een, abuuri karo cadaawadaha Een, dabcan wuxuu sameyn karaa inuu heshiis een, labada dhinac sameeyo sidoo kaleeto horumar ayuu rajeynayaa sidoo kaleeto waa qof mar walba isku dayaa inuu xakameeyo ama saameynta een, dabcan dagaal markii la dhaho een, bulsho een, maxaa la dhahaa meel degan dhibka dhacay Een, dabcan suxufigu ma ahan kan waxaas ku farxo een, dabcan wuxuu isku- isku dayaa mar walbo inuu dhibaatooyinkaasi ka hortago ama een, bulshada wacyigelin uu sameeyo Een, haddii la dhaho doorka dumarkana een, kaalin weyn ayay ka qaataan waa ayaga mar walbo hiiliho dabcan haa een, waxaan qaadanay tareen fara badan een, anagoo een, ka hortageyno ama safetyga badbaadada qofka suxufiga ah sidoo kaleetana wuxuu qofka traininkaasitu ama tababarkaas intuu socdo suxufiga lagu wargelinayaa ama wuu ka fahmayaa ama wuu uga faa-iideysan doonaa waxay tahay asagoo furmaha hore ciidanka dagaalada meelaha ka dhacayaan maraayo in uu macnaha meelaha uu tegayo mar walba inuu asagana ugu horeyn uu hubsadaa meeshuu aadayo saftigiisa badbaadadiisa waa inuu macnaha diyaargarow sameeyaa diyaargarow uu sameeyaa sidoo kaleeto waxawaaye inuu mar walba asaga naftirkiisa maadaama uu meelahaasi khataraha uu warkasoo tibinayo mar walba inuu naftiisa xakameeyaa uu kontaroolaa inuusan labada dhinac u eexanin waryahana ma ahan midka labada dhinac mid raacaya ee waxawaaye midka dhadhexaadka bulshadana u sheega waxyaabaha runta ama xaqiiqooyinka jiraan way jiraan dad fara badan oo meelahaas inay tageen warar qurux badan iyo muuqaalo kasoo duuba runtii lama soo koobi karo waxaan haddana ku baaqayaa inay bulshadu isku dayaan inay xakameeyaan dhibaatooyinkaasita maadaama anagana kaalin weyn aan ka qaadan waxaan baaq ugu dirayaa gabdhaha suxufiyiinta waxawaaye maadaama safetiga ama loo sameynaya mar walba tareeni fara badan waxaa loo baahanya traininkaasita loo qabanayo ma ahan inay guryahooda ee la tagaan ee ka dhaqaajiyaan ee waxawaaye inay bulshadu waxay fahmeen ee u gudbiyaan oo fariin ah runtii wax badan ayaan traininkaasaytu inta lagu jira ee gabdho fara badan iga faa-iideysteen aani ahaan waxaan uga faa-iideysta waxay tahay anigoo war raadinayo oo gabar ah oo dhibaatooyin fara badan la kulmaayo haddana inaan amnigayga horta xaqiijiyaa intaan tallaabo kala qaadin runtii lama soo koobi karo dhanka ku aadan security-ga haddii la dhaho kaalin weyn ayay gabdhaha suxufiyiinta ee ka qaataan waxaana ku baaqi lahaa inay waxyaabihii ee kororsadeen siminaarada la qabanayo inay dhanka kale mare waa cadar ismaaciil juuraati oo ah wasiirada haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedkana jubbaland ayaa booqatay furimaha hore jiida hore ee dagaalka ayadoona ugu tagtay ciidanka joognaa haddaynu nahay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka meeshaanaan maaragta soo booqanay oon ku noolaa degmada kismaayo anoo ah wasiirkii haweenka iyo xuquuqul insaanka oo hogaaminaya maanta halkanaan joognaa ilaa jannaay cabdallaan u soconnaa haddaan dhaqaaqeennaa ciidankana waan ku wareejinay wixii alla wixii aan haynay garabkoodaan taagannahay waxaan kula jirnaa dhufayska waanu habeen iyo maalin waan la taagannahay haweenka soomaaliyeed ayaa ah lafdhabarta bulshada oo door muhiimana ka qaata dib u soo kabashada dalka dhegaystayaal barnaamijkii aad ka dhegaysanayseen redio kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka jubbaland waa naga intahay inta aan mid lamida aan ku kulmi doono waxaa idinkaga degaynaa asalaamullaahi calaykum
haddaan dumarkeenu arumayn hamigeena miyaan hegsalayba